kuna soo dhawaada warka subaxee rediyo dalsan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo shacabka deegaanka oo la wareegay deegaano cusub oo ku yaala xadka labada gol labada gobol xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo lagu dilay howlgallo kala duwan oo ka dhacay gobollada dalka ardayda deeqda waxbarasho ee hormuud salaam foundation oo masjidka cali jimcaale loogu qabtay tartanka qur-aanka kariimka ee bisha barakeysan ee ramadaan daadad ka dhashay rabab ka da-ay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay weli inteeda kale wararka saakakan idinkaga hayana waxaa ugu doroon khasaare ka dhashay shil ka dhacay gudaha dalka kenya iyo madaxweynihii hore ee madaxweynaha dalka ruushka oo laga yaabo inuu booqdo turkiga xilli ay i c c amartay in la soo xiro
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan waa jimco taariikhdu ay ku beegan tahay kow iyo soddonka bisha maaraj laba kun iyo saddex iyo labaatan intii aad maqasheen qodobadii ugu daroonaa warkeyga subax ayay ahaayeen markana kusoo dhawaada iyagiioo intaasi ka faahfaahsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo shacabka deegaanka ayaa deegaano cusub kala wareegay dagaalamayaasha al-shabaab ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ayaa lagu soo waramayaa in howlgallo ay ka sameeyeen saacadii ugu dambeeyay kula wareegeen deegaano cusub oo ku yaala inta u dhexeysa gobolada shabeellada dhexe iyo galgaduud deegaanada ay shabaab kala wareegeen gacan ku-heyntooda ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa waxa ay kale yihiin deegaanada aflax iyo cali hayle ciidanka huwanta ayaa sidoo kale la sheegay in ay howlgallada ka wadaan xadka labada gobol ee shabeellaha dhexe iyo sidoo kale galgaduud howlgallada waxaa lagu ekeeyey deegaano dhowr ah oo ay ku dhuumaaleysanayeen xubno ka tirsan al-shabaab sida uu korneel maxamed ibraahim xeele u sheegay warbaahinta howlgallada oo tan iyo shalay ay ka wadeen ciidamada deegaanada kala qeybiya galgaduud iyo shabeellaha dhexe ayaa waxaa lagu soo hooyey guulo wax ku ool ah ayuu yidhi korneelka sidoo kale waxa uu sheegay in ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya ay la wareegeen dhul baaxadiisu lagu qiyaasay toddobaatan kilomitir howlgallada ay ciidamada deegaanada kula wareegeen ayaa imaanaya xilli ay dowladda federaalk soomaaliya waddo qorshe lagu bilaabayo wejiga labaad ee dagaalka al-shabaab kuwaas oo xoogooda ka dhici doona gobolada jubbooyinka si kastaba wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxaa qeyb ka noqon doona ciidamo ka socda dalalka kenya ethoobiya jabuuti sida dowladdu ay sheegtay ciidamadaas oo ku biiri doona ciidamada dadka deegaanka iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalk soomaaliya si ay ula diriraan dagaalamayaasha al-shabaab iyo howlgallada kala duwan ee hadda ka socda guud ahaan dalka oo ay qeyb kaga noqdaan ciidamadaasi howlgalka dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ayaana guud ahaan dalka ka socda howlgalladaas oo ah kuwo sii xoogin kaga socda qeybo fara badan oo ka mid a gobolada dalka dhanka kalena al-shabaab waxaa laga dilay tan iyo howlgalladan markay bilowdeen labaatan horjoogo oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ee u qaabilsaa ururinta dhaqaalaha baadda ah ay qaadaan war-saxaafadeed ee soo saartay wasaaradda warfaafinta waxaa lagu sheegay in cadaaladda la marsiiyey in ka badan konton kale oo ka tirsan al-shabaab kuwaas oo sida qaaska ah ilaalada ugu ahaa dhanka iyo al-shabaab la shaqeey jiray shan iyo toban gaari oo ah kuwa ay ku ururin jireen lacagaha kala duwan ayaa gacanta lagu dhigay halka la burburiyey goobo kale dowladdu waxay sidoo kale sheegtay in la burburiyey goobihii ku hareereysnaa magaalada muqdisho oo ay al-shabaab ay joogeen qoraalka wasaaradda ayaa sidoo kale waxaa lagu yidhi al-shabaab waxaa laga qabsaday magaalooyinkii ugu waaweynaa ay u isticmaali jireen ururinta xoolaha ay qaadaan sida masaajid cali guduud xaradheere muqokori aadan yabaal iyo kuwo kale oo u ahaa ilo dhaqaalo markan ardayda deeqda waxbarasho ee hormuud salaam foundation ayaa masjidka cali jimcaale loogu qabtay tartanka qur-aanka kariimka ee bisha barakeysan ee ramadaan waryahayaga maxamed cusmaan cali alfa ayaa warkan sii ambaqaadaya
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية
tartanka qur-aanka kariimka ee bisha ramadaan oo loo qabtay ardayda deekhda waxbarasho ee hormuud salaam foundation oo lagu qabtay masjidka cali jimcaale ayaa maanta ka dhacday magaalada muqdisho tartanka qur-aanka kariimka oo ay ku tartamayeen qaar ka mid ahii ardayda wax ku barata deekhda waxbarasho ee hormuud salaam foundation qaybahooda kala duwan munaasabadda waxaa maalgelisay hormuud salaam foundation waxaana gacan ka siiyey qabsoomideeda xarunta xifdinta qur-aanka ee cali jimcaale ardayda ku tartamaysa waxa ay u kala tartamayeen saddex qaybood oo kale ah koow ku tartamaya soddonka jus labo ku tartamaya labaatanka jus saddex ku tartamaya tobanka jus guddoomiyaha hormuud salaam foundation cabdulaahi nuur cusmaan oo furay munaasabadda ayaa sheegay in barnaamijkan tartanka xifdinta qur-aanka ay qaban doonaan sanad kasta bisha ramadaan hadda wixii ka dambeeya wuxuuna ardayda kula dardaarmay inay qur-aanka ay bartaan kuna dhaqmaan guddoomiyaha ayaa sheegay inay doonayaan in ardayda wax ku barata deeqda waxbarasho ee hormuud salaam foundation ay noqdaan dad wanaagsan oo ka qayb qaata wanaajinta dalkeena soomaaliya
ardaydan deeqda waxbarasho hormuud salaam foundation wax ku barta waxaan rabnaa inay noqdaan arday ka dhisan dhan walba dadaal iyo wakhti badan runtii waa ku bixinnaa ayaga annagoo la kaashanayna waalidiintooda waxaan u sheegay dhowr jeer haddana ku celinayaa waxaan rabnaa inay noqdaan dad ka soocan bulshada inteeda kale gaar ahaan xagga wanaagga waa dadka ugu horreeyey oo deeq waxbarasho oo ay bixisay hay-ad soomaaliyeed wax ku bartay oo aan deeq waxbarasho ay dad shishay bixiyeen aan waxku baranin waa dadkii ugu horreeyey oo jaamacado kala duwan ayagoo dhiganaya ay midaysay deeqda waxbarasho aan hadda u daafurnay u aasaasnay naadi ay ku midaysan yihiin naadigaasoo ay xubno ka ahaan doonaan insha allah inta ay nool yihiin sidoo kale waxaa goobta ka hadlay sheekh cabdiraxiin yuusuf oo ah maamulaha xarunta xifdinta qur-aanka ee cali jimcaale waxa uuna ku dheeraaday muhiimadda ay u leedahay xifdinta qur-aanka qofka bini-aadamka wuxuuna ardayda ku dhiirageliyey inay qur-aanka si fiican u xifdiyaan ugu toosnaadaan qiimaha qur-aanka ilaaha u yeelay waa kalaamkiisii siduu alla subxaana watacaala u ammaanay kalaamkiisa qofkii akhriyana qiimahaas uu yeelana kalaamka qiimaha owle ayuu yeelanayaa sidaasuuna ahay xadiidkii cuhmaan bin cafaan ee saxiixa ahay khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu sidaasaa kitaabka ilaahay uu ku sheegay ina aladiina yatluuna kitaaba allahi waaqaamuu asalaata waanfaquu mima rasaqnaahum siran wacalaaniya yarjuuna tijaaratan lan tabuur liyuwafiyahum ujuurahum wayaziidahum min fadlih guddoomiye ku-xigeenka hormuud salaam foundation oo munaasabadda ka hadlay ayaa ku ammaanay ardayda ku tartamayey qur-aanka kariimka isagoona dhallinyarada kula dardaarmay inay bartaan qur-aanka alxamdulilah maanta maanta waxaan ku faraxsannahay in ay noo gabagabowday tartankii qur-aanka oo aan ku qabanay masjidka cali jimcaale ayna qayb ka ahaayeen guddi ay ka ahaayeen maraakiista cali jimcaale runtii si fiican ayuu noogu dhammaaday runtii meeshada waxaan ku dhiibnay hadiye qaali ah oo aan u talagalnay ardaydii kaalinta koowaad gashay iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad soddonka jus iyo labaatanka jus iyo tobanka jus runtii ardada waxay muujiyeen dadaal sababta oo ayagoo imtixaanaad iyo akris fara badan oo jaamacad leh ayay haddana waxay isku diyaarinayeen inay tartankan ay galaan runtii siday maanta ugu qaybgaleenna aad iyo aad ayay noo farx gelisay dadaalka inta guulaysatana u hambalyeynayaa waxaan kaloo u hambalyeynayaa saxaafadda oo runtii qayb weyn maanta ka qaadatay oo saacado badan nala joogtay waxaan rajaynayaana insha allah san soo socota insaan ay kasi ficnaa doonto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cabdulaahi maxamed nuur oo ah ardayga kaalinta koowaad galay tartanka iyadoo ay xusid ay mudan tahay inuu ahaa arday qaba baahiyaha gaarka isagoo ku guulaystay lacag iyo shahaado sharaf waxaan u mahadcelinayaa allah subxaana watacaala ka soko rumu salaam foundation dadaalka ay u hayaan dadka baahiyaha gaarka qaba ama dadka aragala ama dhammaan dadka naafada aba ay u hayaan ayaan ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay hore usii wada dadaalkan maanta aan runtii gaarnay idinka ayaa runtii ka dambeeyey maanta musaabaqada halkan ka dhacday waxaan kaalinta koowaad u galay dhammaan dadkii ka soo qayb galay oo tartankaasi ku jiray ayaan kaalinta koowaad u galay marka allah subxaana wa tacaala ayaa guushaas iskale allah subxaana wa tacaala ayaan mahad celinaya ka soko waxaan u mahad celinayaa iskuulkii runtii heerkan aan ku soo gaaray iyo hurumud islam foundation oo ayagaba gacan gacan ku hayay marka hurumud islam foundation ayaa mahadoo dhan iskale allah subxaana wa tacaala ka soko إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون
codkaas qur-aanka ah waxa uu dambeeyey warkii waryahayaga maxamed deeq alfe markan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa ka da-ay roobab ka dhashay saameyn ama roobab saameyn leh kuwaas oo khasaare kala duwan geystay guud ahaan dalka waxaa ka cortay roobab waxaana qeybo fara badan oo kamida dalka ka da-ay roobab mahiigaan ah kuwaas oo daad wata burburinaya guryo halka dadna ay ku geeriyoonayaan oo caruur iyo dad da-ahba u badan magaalada baydhabo ayay roobabku ka da-een xaaladda magaaladuna waa mid roobeysatay waxaana lasoo warinayaa in roobabkaasi saameyn ay geysanayaan halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho markana akhbaaraadka caalamka wadanka kenya waxaa ka dhacay shil khasaare kala duwan uu ka dhashay gudaha dalka kenya wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in halkaasi uu ka dhacay shil khasaare kala duwan uu ka dhashay shilkaas oo ah mid inta ugu badan saameyntiisa leh kaas oo lasoo warinayo in deegaano kala duwan oo aan raahdeed shilkaasi u geystay khasaare kala duwan wararka ka imaanaya dalka kenya ayaana sheegaya in shilkan gaari ay ku dhinteen afar iyo toban qofood ay ku jiraan arday kadib markii ay isku dhaceen bas jaamacadeed iyo gaari kale oo rakaab ah uu marayay galbeedka magaalada nairobi ciidamada booliiska ayaa sheegay in labiiyo toba qofood ay ku dhinteen isla goobta uu shilku ka dhacay halka laba qof oo kalena ay dhinteen intii loo sii waday cisbitaalka baska waxaa saarnaa ilaa soddon qofood oo rakaab ahaa waxaana laga cabsi qabaa in tirada dhimashadu ay sii kororto sida uu sheegay sarkaal ka tirsan ciidanka booliiska oo lagu magacaabo tom odera baska oo ka tegay caasimadda nairobi kuna socday magaalada nakuru ayaa darawalka gaariga wuxuu mar keliya lumiyey xakameyntii gaariga isaga oo ka dhacay ama ku dhacay gaari kale oo wadada marayay shilalka gaadiidka ayaa aada ugu badan dalka kenya hay-adaha ama hay-adda qaran ee badbaadada gaadiidka ayaana sheegtay in toddobaadkii hore ilaa sagaal boqol toddobaatan iyo afar qofood ee shilal gaari ay ku dhinteen dalka oo dhan tan iyo bishii januari ee sanadkan guud ahaan warkiisa waxaa saaka kala socoteen reediyooga dalsan waanaga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel